soomaaliya waxay hadda gelaysaa nidaam doorashooyin oo dhowr goor hakaday islamarkaana aan aad laysula fahamsanayn marka la eego dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada walow horey loo saxiixay heshiisyo ku saabsan qaabka doorashooyinka uu ka mid ahaa heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar sanadkii aynu ka soo gudubnay iyadoo haatanna awoodda doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka uu ku wareejiyey madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo isagu haatan hawshaasi si rasmiya u gudagelayay loona baahan yahay in ay najaxdo haddaba su-aasha ugu muhiimsan ayaan weydiiyey doctor daahir mira jabriil oo xogayaha guud ee golaha doorashooyinka qaranka soomaaliyeed soo noqday una tartamay jagada madaxweynenimada ee puntland aan weydiiyey waxa weeye maxaa hortaagan doorashooyinka soomaaliya waxa ugu weynoo hortaagan waxa weeye marka hore ayaan si dhab ah loo tifaftirin arrinta doorashada iyo sida ay ku najixi karto wax kastoo aan la tifaftirinna oo khubaro loo gudbin oo dadka shaqadaas ka aqoonta gaarka u leh aan loo gudbin intaan madaxdu go'aan ka gaarin marka dambe waxaa ka dhasha carqalad waxaa ingiriis ku mahmaada the devil is in the details yacni wixii asaaska markii la isla garto waxaa la rabaa in lagu wareejiyo dad khubaro ah oo arintaas sidii lagu hergelin lahaa iyagu soo lafagura oo ka soo shaqeeya haatan hawshaas waxaa gacanta ku hayay ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya khubaradii iyo waxgaradkii si aysan mar kale u bashiishanin rajo intee laga yaad ka qabtaa arrintaa aad iyo aad baan ugu rajo weynaa inay najaxdo dadka soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin wixii xamar ka dhacay mar dambe inaanay soo noqon dadka soomaaliyeed ee mucaaradka dhammaantood dowladda puntland iyo dowladda jubbaland iyo dowladaha kale oo awal ka qabay yacni taxadar gaara ka lahaa arrinta waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in la siiyo fursad la siiyo isku daydan cusub oo aan si toosa looga hor imaan oo arrintaasoo ay noqoto mid lala furdaamiyo wixii carqalada oo miiska dushiisa lagu wada furdaamiyo oo lagu wada hadlo oo lagu najaxo iyadoo la isticmaalayo dad aqoon gaara u leh sidii arrintu u najixi lahay waxaad ahayd dadkii ugu horeeyey ee wax ka qoray doorashooyinka dadban haatanna iyadii baa la guddoonsaday marka tala ahaan iyo qaabka ay kuula muuqato in lagu meelmarin karo maadaama aan lahaynin doorasho hal qof iyo hal coda shan qaybood oo muhiim ah baa loo baahan yahay in laga taxadaro qodobka koowaad waxa weeye dadka soo xulahaya guddiga wax dooranahaya dadka soo xulahaya marka horeba in sharci qeexan lagu qeexo oo la habeeyo oo la nadaamiyo oo sharciga loo sameeyo oo taas aan qalad ka imaan dadka soo xulaya dadka wax dooran doona dadka soo xulaya inaan qalad ka imaan tan labaad waxa weeye in dadka marka la soo xulo aan loo ogolaan in lagu sameeyo corruption oo dadka lagu fasixin oo lagu fasixin in la kala iibsado la kala kacaysto la dhibaateeyo aan lagu fasixin tan saddexaad waxa weeye guddiga doorashada guud inuu yahay guddi wax lagu aamini karo oo hawshaas iyagu fulin kara tan afraad waxa weeye in dadka tartamahaya ama candidateska ah in marka horeba shuruudaha ay ku tartami karaan iyo sida ay u tartami karaanba sharciyadeeda ay hufan tahay oo caddahay midda ugu dambaysana waxa weeye corrubtionka in laga hor istaago nidaamka ad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa doctor daahir mire jabriil oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee puntland ahaana xogayihii guud ee golaha qaranka ee doorashooyinka dalka soomaaliya yaasiicsa wardheere v o a nairobi